qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqa goobinimo ee magaalada hargeysa kana ganacsada xoolaha nool ayaa iiga warbixiyey dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsiga xoolaha nool oo ay iibkooda ugu fiican yihiin hadda xoolaha la qalo amase daabaxu iyadoo uu hakad ku yimid xoolaha dalka dibaddiisa aynu u dhoofin jirnay sidaa ay ii sheegeen xubno ka mida dadweynaha ka ganacsada xoolahaasi nool gaar ahaan adhigu halka sidoo kale dadweynahaasi ka ganacsada xoolaha nool ay hambalyo ballaaran u direen madaxweynaha la doortay mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan ismaaciil saylici waxaana hadalladii dadweynahaasi ka ganacsada xoolaha nool kuna dhex ganacsada suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa gaar ahaana suuqa gobonimo waxaa hadalladoodii ka mid ahaa neefka xooluhu saylada imsuu ka maraya inaad iiga warbixisaan jeclaa
bismillaahi raxmaan raxiim axmed ibraahim maxamed bilaa laydhaa ariga haddaan kuu sheego dabaaxdu ariganoo kale shan boqol iyo konton afar boqol iyo konton sideed ganaasa ayaa la kala siiyaa walanka hadday noqoto shan boqol baa la siiyaa iyo lix boqol buu leeyahay wargida waqooyin hadday noqoto ilaa lix boqol iyo konton ilaa toddoba boqol uu gaadha waxaan u baahnahay kale saylada dhaqdhaqaaqee watii abaartu dhacday abaarti ma laga soo diirayaayoo ma fiican tahay dhaqdhaqaaqa dhinaca saylidu walaal haddaan kaa waxaa aad iyo aad baa iminka anigu u fiican yahay dheecaankiisuna u fiican yahay takee labaadda iminka xoolihii waktiga iminka magaranaysa yomanta kale waxaa laga iibsay yomantiina waa tan laga joogsatay sida kale aad buu xoolo aad buu fiican yahay calaa kulli xaal kama in sacuudiga kale naga iibsada mise meelo kale loo u dhofgeeyaa yomanta in laga iibsan jirtay sacuudiga yomantuna way sii kaxayn jirtay dakhliga uuna weynay yomantu ahaa sida awgeed markaa iminka dhowaan intan iminka wadaadkii la dilay cali muxuu ahaa la dilay ayuu laba cisho adhigu naga joogsaday iminka xagga yamanta intii hore uu socday walaal aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaasi qofka ku garanaya ku dhegaysanaya magacaaga uu garto inaad iga warbixiso xoolahan halkan aad ku iibinaysa jaamac baa la yidhaa deeqa xuseen aw jaamac waa tahay deeqay hadda waxaad iga warbixisaa xoolaha neefka xoolaha inta kala maraya qiimuhu wuxuu kala marayaa ridan afar boqol iyo labaatan maa siiye gabadh baa ka iibiye tanna inantana dul taagan baa ka iibinaya oo afar boqol iyo siddeetan baa ka siiye ma garatay idahan oo kale tani waa shan tay ku xigtaa waa afar iyo siddeetan taasoo kale waa lix tan oo kale waa afar iyo badh kuwii ka liitaana way ka sii yar yihiin saddex iyo siddeetan
dalka abaar baa ka dhacday abaartii waa kan roobba inoo da'ay abaartii ma laga soo doogaya xoolaha dhaqdhaqaaqooga ma fiican yahay
maasha allaanu ku jirna maasha allaanu ku jirna xoolo baruur bay leeyihiin baruur bay leeyihiin xoolo aad bay wanaagsan yihiin
marka marka laga marka laga tago muwaadiniinteenna xoolaha iibsanaysaa halkee inka xoolaha loo iib dhoofgeeyayo ugu badan wallaahi dhoofkaa ma iibsada aniguye daabaxaddu baan iibsadaayo daabaxaddu ma ka warrami karaa burcaa naga iibsato meel daabaxadda loo dhoofiyo oo qalitaana adigaa dareenkaagan jeclay inaad ila wadaagtay dhinaca dhaqdhaqaaqa xoolaha nool bismillahi raxmaan raxiim adal magacayo ku bilaabo waxaa laydhaa axmed daawud maxamed dhaqdhaqaaqa xoolo waxa weeya waa qalliin waa daabax dalka gudihiisa wax dhoof laydhaa ma jiraan
xoolahan badan dhammaan way wadaabax waa wada daabax magaalada lagu qalayaa marka waa sicirkooduna waa fiican yihiin abaartu waati dhacday abaartaasi balka waran laga soo dogayo dhinaca dhaqdhaqaaqan xoolaha xoog sare ma u kacaya haa haa imka si soo u wanaagsan yahay u wanaagsan yahay bariyo galbeed iyo waqooyi meel walba uu ka imanaya marka xooluhu imka aad bay u badan yihiin oo badnaamay isku jabiyeen
inkastaynu xilligii qaboobaha dee fooda la sii gelayno qaboobahaasoo kale saamayn magu yeelananaa dhinacii daabaxa haa haa aad bugu yeeshay aad bugu yeeshay qabow insha allah waa laga bixi doonaa aad iyo aad baad mahadsantahay dareenkaaga dila wadaagtay
aniga waa jibriil cabdillaahi yuusufa arigan ayaan iibiyaa kula soobinaa kula siibinaa carafadii kadib waxaa mina oola naga iibsaday ma jirto waxaa la kala iibsadaa waa hilibkoogu waxaan si jecelahay xoolaha haddii mushtarkaa in la kala iibsado oo sidugii loo dhoofin jiray iyo waddooyinkii wax ka furmaan ayaan rajo qabnaa ilaa carafadii kadibna waxaa mina maana arag waa la kala iibsaday sidugii loo dhoofin waddooyinkii waa naga xidhnay wakaa
koleyda xukuumad cusubna way noo dhalatay waxaad la socotaa madaxweyne waa kii shacbiweyneynu doortay isla markaa madaxweynuhu dhowaan wuxuu soo magacaabi doonaa dee xukuumaddii cusbayd xukuumadda cusub idinku maxaad ka rajaynaysaa waan rajaynanaa dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaaba inay kordhiso bayac mushtariga kordhiso dhaqaala kamka kordhiso dhibaatii aanu codaynaba weeyaan taimka lasoo dhisayaa insha allah wax wanaagsan baan ka filaynaa dhinaca dhismaha siiradan oo kale in laygii ballaadhay ma filaysaan dhismaha halkan markii hore xukuumaddii hore halka inoo ogolaatay weeyi tan dambena waxaanu doonaynaa inay noo ogolaato waayo magaalada ballaaratay bariya galbeed la kala fogaaday inoo kala taban rabna tanna aad baad mahadsan tahay magacaaga ku bilaabi doontaa أنا كوثر أحمد ليبان بالله tahay kawsare ها dhaqdhaqaaqaan jeclaa inaad iga warbixisay dhinacan xoolaha nool oo halkan waxaa lagu iibinayaa idihii oo kale iyo riyiiba labadaba ها إذا ريه بالقبنا دقدقاق والله مكو يرى ليتا لكن ما أنت خميس تو كلا أدو دقدقاقا حوله marka dadka iibsanaya inta badan waa dad muwaadiniin oo dalka gudihiisa mise dibadiisa ee waa dalka gudihiisa dadka qala iyo dadka een, ku ducaysanayaaba way naga iibsadeen Labaduba.
labaduba laakiin se xoob dhoofka xoolahan hoosba uu yar dhacay haa way noo joogaan xoolihii waa kuwa ah minkii noo xidhan shirkadaha jiri jiray inta badan dee danayn jiray dhinaca dhoofka xoolaha aljaaberi baa ka mid ahaa shirkadahaasi maxaa ku dhacay aad bay imika shirkaduhu u yaryihi marka marna way qaataan marna ma qaataan way iska joogaan adhig waa kuwa imika noo jooga adhig aad iyo aad baad mahadsan tahay ku dar saaka dhaqdhaqaaqa dhinaca xooluhu waa sidee bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa salebaan faarax bulaale dilaal baan ahay xoolaha iibiya dhaqdhaqaaqa xooluhu marba waa si iminkaa xooluhu dhoofkii iibkii ahmi kuma jiro daabaxa adhiga oo iminka qiimihiisu waa iska liitaa ayaa la- aanu iibinaa sixirka qa- adhigu qarbo waa nooc adhiga waa weyn waa shan boqol adhiga dhexe waa saddex boqol jaqaaqdu waa laba boqol iyo konton saasaanu ku yibina adhiga sirida dhaqdhaqaaqeedu wallaahi dee waa la- la iskaga nooliyey masaariifta lagama waayo kollayda waxaa la socota xukuumad cusubna way noo dhalatay xukuumadda cusub idinku haddaad tihiin qolooyinkii ganacsatada xoolaha maxaad ka filaysaa waxaanu ka filaynaa inay xoolahan u sameeyaan in eh, loo furo waddankani meelay u dhoofiyaan mashaariic meelo xoolaha lagu xanaaneeyo xataa baabuurta soo gelaysa ee cadhiyaha sida dhibaato badan bay kala kulmaan Eh, suuqii dhibaatooyin badan baa ka jira markaa meel in loo sameeyo xoolaha lagu xanaaneeyo oo lagu hayo oo dee mashaariicna loo furo lagu dhoofiyo oo xoolaha ay dhoof filaan xoolo oo loo furo meel ay u socdaan ganacsigeenu iyo dhaqdhaqaaqa somalilan ba wuxuu ku sugan yahay waa xoolaha dhaqaale kaleba ma lihi marka hadda in xoolaha la dar yeelo ayaan xukuumadda cusub ugu soo jeesto muuse biixi cabdi aanu ka filayna waana madaxweynaha een, mustaqbalka aanu sugayne in wad madaxweynihii ugu wanaagsanaa maanta somalilan ay dooratay taana ilaahay een, aynu ku rajaynayno inuu xilkaa xilkaa ilaahay ku guuleeyo ilaahay ku asturo waanaynu u ducaynaynaa waay tahay dareenkaaga adoo su-aashii hore maqlaya dhaqdhaqaaqa dhinaca xooluhu waa sidee magacaaga ku bilaabi doontaa casho aadam ismaaciil baa la yidhaha dhaqdhaqaaqa xooluhu way wanaagsan yihiin waxaa lagu nool yahay weeyaan madaxweynaha iyagana waanu salaamaynaa annagu waxaanu doonaynaa haddii in aanu nahay suuqlayda dhammaan ama in adhi dhaqatadaba aanu nahay in dumarka laga fadhiisiyaanu doonaynaa oo carruurta shaqo noo siiyaanu doonaynaayo ardayda uu shaqo noo siiyaanu doonaynaa inuu dumarka naga fadhiisiyo siiba dumarka xilalka haya inuu naga fadhiisiyaanu doonaynaa insha alla bailaahi alkariim waananu u ducaynaynaa halkan xoolo badan oo aada ee, dabaaxoo la iibinaya baa iga muuqda xoolahaasi biyo ma u heshaan ibaad ma la siiyaa iyaga laftigooda daryeel ma la siiyaa intaan muddada iibka lala sugayo alla maasha allah ma shaqo kalaanu haynaa aroortii baanu soo daynaa biyahaanu siinaa baadkaanu siinaa cawskeennii baa yaalla een, maxaan ku dhahay gaadhiyadii baa wada si fiican baanu u dhaqaalaynaa waayo hooyo waxa weeyaan waa xooluhu magarati weeyaan waxyaalaha lagu dhaqmana weeyaan ee bini aadamka ku dhaqan yahay weeyaan dee waa kaasoo nimcaanu ku jiraa marka madaxweynuhu unbaa intiisi naga maqan tahay dumarkaanaynu naga fadhiisiyaanu doonaynaa siiba dumarka xilalka haya ayaan doonayaa anigu inuu naga fadhiisiiyo dareenkaygu sidaa weeyaan aad iyo aad baad mahansan tahay Ayo.
dhinacan warbixinta waxaa soo diyaariyey aniga oo ah master ayuubi waxaanan idinku dhaafayaa codkaasi halilaasiga ah ee berisamaad iyo heeskaasi macaan ee jamaade
Why? جاي ماني بو جاي داري بو